بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta oo axada taariikhuna ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol todobayo afartan hijiri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka galay isbuuciisii labaad oo weli ka socda gobolka bariga dhexe askar ka tirsan sahaynada yuhuudda oo lagu dilay gudaha dalka lubnaan sawaariikhda iiraan oo ku hoobanaysa gudaha deegaanada ixtiraalka ku haystaan yuhuudda qaar ka mid ah waddamada carabta oo weli wajahaya weerarada gantaalada iyo diyaaradaha darooniska ah ee dowladda iiraan waxaad maqli doontaan warwixii ugu dambeeyey dagaalka ka dhexaloosan iiraan maraykanka iyo yuhuudda xalqada koow iyo tobanaad taxanaha asiira nebawiyah duruusan waa cibarna oad maqli doontaan ee waa mar kaliyo barnaamijka caalamulyoom خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag soo dhowaada mar kale dhegeystayaal qodobka ugu horey aan barnaamijka ku daahfurayna waxaa uu noqonayaa dagaalka u dhexeeya iiraan iyo dhinaca kale yuhuudda iyo maraykanka kaasoo ka holcaya mandiqada loo bixiya bariga dhexe ayaa galay maalinkii sagaalaad oo xiriir ah iyadoo la filayo in iiraan ay doorato hogaamiye cusub oo bedela booska hogaamiyihii dhowaan la dilay ee khumeyni xili dhanka kale ay sii kordhayaan weerarada u dhexeeya yuhuudda iyo maraykanka oo dhinac ah iyo xukuumadda tehraan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay telefishinka c b s inay sii socon doonaan duqeymaha maraykanka ee ka dhanka iiraan waxaa hogaamiyahan uu sheegay in culammada maraykanka ay gudaha iiraan ka xaqiijiyeen waxa uu ku tilmaamay guulo deg deg ah oo heerar aan hore loo arag dhankiisa madaxweynaha iiraan mascuud basashkiyan ayaa sheegay in dalkiisa uusan isku dhiibi doonin cadaadiis gardarro ama cabsigelin uga timaada maraykanka iyo sahaynada yuhuudda waxaana uu shaaca ka qaaday in iiraan aysan ogolaan doonin in cid kale ay qabsato xitaa hal mitir oo ka mid a dhulkeeda saacadihii hore ee maanta iiraan waxa ay mar kale gantaalo ku weerartay gudaha deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda ee ay leeyihiin muslimiinta filistiin dhankooda ciidamada ilaalada kacaanka ee ku dhawaaqay inay wadaan mowjadda siddeed iyo labaatanaad ee howlgalka ay ugu magacdareen alwacdu saadiq kaas oo ah weerarada gantaalada sida dhibcaha roobka ugu hoobanaya gudaha deegaanada ay ixtilaalaan yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxa ay tilmaamayaan in saacado ka hor gantaalo ee sawaariikh ka yimid gudaha iiraan ay beegsadeen saldhigyo ay leeyihiin cudamada yuhuudda oo ku kala yaal beeru sabca magaalada tal abiib iyo deegaano kale oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haystaan sahaynada yuhuudda sidoo kale gantaalada iiraan waxa ay beegsadeen gudaha magaalada xayfa xilli degniinta gantaalada si joogtaa looga maqlayo magaalooyin dhowr ah oo ay haystaan yuhuudda dhanka lubnaan waxaa ciidanka yuhuudda uu ku dhawaaqay laba ka mid a askartiisa lagu dilay weerar duqeyna oo ka dhacay koonfurta lubnaan mid ka mid a askarta la dilay waxa uu ka tirsanaa cutubka injineerinka iyadoona markii la beegsanayay uu ka shaqaynayay gaari cagaf ah oo ay duqeyntu bartilmaameysatay isla dhanka gudaha lubnaan ciidamada yuhuudda waxa ay sheegeen in duqeyn ay ka fuliyeen hotel ku yaal magaalada bayruud weerarkaas oo ay tilmaameen in ku beegsan saraakiil sarsare oo ka tirsan garabka lubnaan ee taabacsan ciidamada kacaanka iiraan dhanka kale ururka shiicadaha isugu yeeray xisbullah waxa uu sheegay inuu weeraray saldhigyo militari oo kuwa yuhuudda ah islamarkaana ka hortegay iskuday ay ciidamada sahaynada ku doonayeen inay ku soo weeraraan magaalada caytaruun ee koonfurta lubnaan dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee sacuudiga waxa ay sheegtay inay soo riday diyaarad daroon ah oo isku dayeysa inay beegsato xaafadda diblomaasiyiinta ee magaalada riyaad dowladda qatarna waxa ay sheegtay in difaacyadeeda cirka ay qabteen gantaalo baaliistig ah iyo kuwa nooca kuruuska oo ka yimid iiraan dhanka kale dowladda kuweyt waxa ay sheegtay inay ka hortagtay diyaarado daroon ah oo lagu soo weeraray dalkaasi iyadoo dhanka kalena la xaqiijiyay in la beegsaday garoonka caalamiga ah ee dalkaasi weeraradan ayaa sababay dhimasho dhaawacay sidoo kale burbur hantiyeed oo xoogan dhankeeda wasaaradda arrimaha gudaha ee kuweyt waxa ay sheegtay laba ka mid a askarta oo ka tirsanaa ciidamada amniga xuduudaha ay ku dhinteen weerar dhacay aroornimadii maanta sidoo kale codadka digniinaha bixiya ayaa la yidhi in ka badan shan jeer tan iyo waaberigii iyadoo la maqlay qarxo ka dhacay waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga kuweyt waxa ay sheegtay in nidaamyada difaaca cirka ay burburiyeen saddex gantaal oo baalistig ah oo galay hawada dalkaasi inkastoo la qabtay gantaalada haddana qaar badan oo dhismayaal ah ayaa lasoo wariyey inay waxayla soo gaartay sababo la xiriira burburka iyo firiirka ka dhashay gantaalada lasoo riday نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamul yowm markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada kow iyo tobanaad taxanaha asiira nabawiyah duruusun waa cibar oo ah warbixino xiiso badan oo ramadaankan barnaamijka caalamul yowm ugu talagalay dhegeystayaashiisa waxaa xalaqaadkan soo jeediyay walaalkeen mucaad ee ku soo dhowaada xalqada kow iyo tobanaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul ee kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamayneen u soconno ee si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo oo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
آل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة روحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
inkastoo mushrikiintu jidad kala duwan u mareen la dagaalanka dacwadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii rumaysay haddana waxay jiilkan fariidka ah iyo hoggaamiyahooduba arrimahaasi ku wajaheen qalbi sugan oo wacmiro imaan dhab ah rasuulka salaallahu calayhi wasalam ayaa saxaabada ku barbaariyey inay karti iyo iimaan ku qaabilaan dhibaatooyinka allah dartii u soo gaaraya inta badanna wuxuu suubanaha diiradda saarayey in saxaabada la dhibaataynayo uu ku waanayo kudayashada rusushii hore iyo atbaacdooda kuwaas oo qisaskooda uu aad uga hadlay qur'aanka si gaara suuradihii soo degay xilligii la joogay magaalada maka wuxuu sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasallam ku dhiiragelin jiray saxaabada la dhibaataynayo inay maanka ku hayaan oo ay mar weliba xusuusnaadaan nicamka kala duwan ee wallaah addoommadiisa sabarka badan ugu diyaariyey jannada dhanka kale wuxuu mar waliba u sheegi jiray islamarkaana xusuusin jiray in mustaqbalka iyo masiirka dambe uu u sugnaaday islaamka muslimiintuna ay ku noolaan doonaan cizi iyo tamkiin taasoo sabarsiin u ahayd kooxdii yareed ee mu'minadda ahayd ee lagu ciqaabayay togagga magaalada maka saddexdan arrin oo kulantay waxay kaalin weyn ka qaateen injiilkii fariidka ahaa gaar ahaan fadradii maka ay caqabadihii waaweynaa ay jiireen u arkaan dhagxaan ay dul maraan oo ay ku gaaraan mansilada sarrayse ay hiigsanayeen allah fadligiina ma noqon caqabadahaas kuwa ka leexiya ama ka shakigeliya dhabbaha saxan ee ay cagta ku hayeen inkastoo ay sidaasi u sabrayeen jiilkii saxaabada iyo hoggaankooda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam haddana ma ahayn dad inta gacmaha isa saarta iska suga waxaa iman doona balse waxay la imaan jireen dhammaan asbaabaha sharciga ee ay jidaynayso shareecada islaamka wuxuu rasuulku la imaanayay asbaabaha suurtagelin kara in dhibaatada laga dulqaado dadka soo galay diinta islaamka ama ugu yaraan laga yareeyo sidaasi darteed waxaa siirada nebiga ku xardhan mawaaqif kala duwan oo kutusaya diirnaha iyo dadnimada suubanaha sala allahu calayhi wasallam kaasoo raggiisa maareeya isagoo mid waliba ku jaangoonaya duruuftiisa u gaarka ah qaar ka mida saxaabadii ka timid meelo ka baxsan magaalada maka ayuu suubanuhu faray inay ku laabtaan deegaanadooda halkaasina ay allaah ku caabudaan ilaa diinta allaah ay ka soo daahirayso qaarkood ayuu u fasaxay inay u hijroodaan dhulal fogfog oo aanu dulmi ka jirin kuwa ay dantu badday inay maka ku sii nagaadaanna wuxuu mar waliba la garab taagnaa tawjiih macnawi ah taasoo ka qayb qaadatay inay allaah dartii u sabraan inkastoo gaaladii qureysheed aanay waxba u reeban dhibaataynta muslimiinta hadafkooda ugu weynaa ay lahaayeen wuxuu ahaa inaanay dad hor leh ku biirin kolonyada islaamka haddana waxay ku hungoobeen xaqiijinta arrintaas maalin kasta oo ka mid a cahdigii makana waxaa jiray qof cusub oo fahmayey farqiga u dhexeeya xaqa iyo baadilka waxaa soo islaamay dad isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa safar ku yimid magaalada maka ayaa markay arkeen wejiga rasuulka durbe ku saamoobay dareemayna in qofkani aanu beenaale iyo sixirool toona ahayn waxa uu wadana uu yahay xaq ka yimid xagga allaah dhallinyaradii maka iyo garcastii qureysheed ayaa mid mid islaamka u soo gelayay waxaana saxaabi weliba oo soo islaamay uu qaybtiisa ka qaadanayay faafinta dacwada dadka sida gaarkaah loo xusi karo waxaa ka mid a abubakaru sidiiq radiallaahu canhu kaasoo deeq iyo dadaal wuxuu heli karayba geliyey inuu faafiyo diinta islaamka ragga iyadoo tacdiibku daran yahay xaaladduna adag tahay aanay cabsi gelin qabweynidii mushrikiinta waxaa ka mid a cabdulaahi ibnu mascuud khaalid ibnu saciid cuhmaan ibnu madcuun iyo rag kale oo aad u fara badan haddaba iyadoo dhibaatooyinkan aan soo sheegnay ay la kulmayeen muslimiinta maka haddana weli lama sharciyeen dagaalka iyo jihaadka waxaana la isweydiin karaa maxay tahay xikmadda ku jirta arrintaasi
xikmadda ku jirta inaan jihaad la is-amrinin filcahdi almaki dabcan waa arrin sugan oo qur-aankuna ishaaray in xilligaas dadka la amri jiray dulqaad iyo sabir laakiin waxay culammadu raadsheen xikmado macquulah oo keeni karta in saas allah subxaanahu watacaala uu saxaabada amro iyo nebiga sala allahu aley wasalam xikmadta marka waxaa ka mid ah marxaladaa lagu jiray waa marxalatu tarbiyatin waicidaad waa xilli dadkii la diyaarinayey la barayey caqiid ahaan loo dhisayey akhlaaq ahaan loo dhisayey dacwa jadiida ayaa imaatay marka in loo helo dad lagu tarabiyayo oo dacwada xambaara taa waa nuqdo arrin kalea jirta markaas iyada ah dadka suldho iyo maamul si rasmiya u qaabilsan oo ku aadan inuu qof kasta oo muslima tacdiibiyo oo idhaado ma jirinin waxaa jirtay qoys kasta ama qabiil kasta ama jifo kasta ama guri kasta dadka ka islaama ayay dhibaatayn jireen marka haddii la dhihi lahaa qof kasta gurigiisii dagaal ha ka bilaabo oo qoysaskii guri kasta xabad iyo dagaal ha laga dhex shido marka halkaa waxaa imaan karta shubahadii gaalada oo dhahaysay nebigu sala allahu caley wasalam yufariqu bayna alibni wa abiihi dadka buu kala geynayaa inay maaragtay wax shubhaddaas ay rawaaj hesho saddex xigmadda waxaa ka mid a saxaabadu way yaraayeen haddii dacwadii oo cusub dadkii oo yar la jideeyo in la jihaado khatara badan baa imaan kara iyo weliba saxaabada oo maka keliya jooga marka markaa badankoodu marka in oo ay dhacdo ifnaa in dacwadii iyo dadkii maaragtay nawaadkii hore ay baaba'aan waana arrin khatara xikmadaha waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu ogaa in badanoo mucaanadiinta ka mid in islaami doonaan cumar amiir muminiin khaliifa raashida maalin buu cadow ahaa ilahi marka subxaana watacaala wuxuu qadirahu amthaaluhu inay soo islaamaan marka xikmadahaas ayay culammadu ishaaraan oo hadda ilaahi subxaana watacaalana axkaamta shariicada tadaruj ayuu maaragtay dadka ugu soo dejiyey qur-aanka kariimka ayaa saameyn weyn ku lahaa tabaadka iyo sugnaanta mu'miniinta iyo ku sabarsiinta xaaladaha adag ay la kulmayeen aayadaha soo degaya ayaana isugu jiray kuwa goodis loogu dirayo gaalada laguna difaacayo mu'miniinta sidoo kalena loogu bishaaraynayo in cidhibta dambe ay iyagu leeyihiin marka laga hadlayo difaaca uu qur-aanku difaacayay mu'miniinta wuxuu ku dul wareegayay laba qodob waa midka koowaade in rasuulka sala allahu calayhi wasallam la farayay inuu wanaajiyo saxaabada si dareen leh u qaabilo la fadhigoodana badiyo iyadoo xitaa mararka qaar rasuulka lagu canaantay inuu ka mashquulay saxaabada marka uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam la joogo rag ay ka mid yihiin khadaab camaar suheyb odayaasha quraysh ayaa iyagoo jeesjeesaya odhanayay ma kuwan ayuu allah naga doortay annaga si aanay arrinkaasi wax saameyn ah ugu yeelan suubanaha salaallahu calayhi wasallam ducaadda ka dambaysana ay dersi iyo cibro ugu noqoto wuxuu allah qur'aanka ku caddaynayay makaanada iyo maamuuska ay raggaas mustadcafiinta ah ku leeyihiin allah agtiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ۖ كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم
nahyigan rabbaaniga ah oo lagu daray qisadii dhex martay cabdulaahi ibnu ummi maktuum iyo rasuulka salaallahu calayhi wasallam ee lagu xusay suuratu cabasa waxaa ku jira cibar iyo fawaa'id ay ugu weyn tahay in ducaadda islaamka laga doonayo inay qaabilaan dadka hanuunka raadinaya ayna ogaadaan in hawsha loo igmada ay tahay gaarsiin oo keliya halkii ay ku mashquuli lahaayeen dad aan u bisleen qaadashada xaqa qodobka labaad ee muujinayay difaaca qur-aanku difaacayay saxaabada wuxuu ahaa in la xusuusiyo in dhibaatadan ay la kulmayaan aanay ahayn markii ugu horraysay oo ay dunida ka dhacdo waxaana loo soo sardinayay qisaskii rusushii uu allaah soo diray iyo dhibaatooyinkii ay kala kulmeen tolkooda waxaana qisada aadka u soo noqnoqotay qur-aanka ka mid ah qisada nebi muuse calayhi salaam sidaasi si la mid ah wuxuu qur-aanku bogaadinayay acmaasha wanaagsan ee ay saxaabadu qabteen taasoo ahayd dhiiragelin halkii ugu sarraysay iyo dareensiin la dareensiinayo maqaamka ay allah agtiisa ku leeyihiin waxaana ka mid ahaa tallaabadii uu abuubakar ku xureeyey toddoba ka mid ah saxaabadii mustadcafiinta ahaa ee lagu tacdiibiyey waddooyinka maka allah isagoo arrinkaas bogaadinaya gaaladana u goodinaya wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤمن يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى
haddaba marka laga yimaado asaaliibtii tacdiibka iyo jirdilka waxaa jiray wadiiqooyin kale oo ka halis badan kuwaas oo ay qoraysh u adeegsatay la dagaalanka dacwadii rasuulka salaallahu calayhi wasallam qoraysh baa isku imaatay maalin waxay dhaheen marka waxaad fiidhisaan ninka idinkugu xariifsan xagga sixirka iyo kahaanada iyo gabayga ninka u khatarsan soo raadiya ninkan ha u tago nebiga u jeedaan sala allahu alay wasalam ninkan waxay dhaheen marka jamacada kala geeyey arrimaha isku qasay diinteennii ceebeeyey ninkaas inta u tagtaan ninkaas ha lala hadlo hana la eego wuxuu ku jawaabi doono waxay dhaheen marka maa naclamu axadan hayra cutba ibna rabiica ninkaasaa arrimahaas hadda muwasafaadkaas laga heli karaa waxay dhaheen marka aad u tag marka orod u tag maxamed oo u imaad marka wuxuu dhaha yaa maxamed su'aala marka daandaansi ah oo lugooye ah ayuu nebiga weydiiyey sal alla ly salam wuxuu dhahay ma adaa khayr badan mise cabdullaahi ma adaa khayr badan mise cabdulmutalib nebigu waa ka aamusay marka sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi haddaad sheeganayso maxamedow kuwaan in ay kaa khayr badan yihiin hadda ilaahayaalkan hadda aad ceebaynayso bay caabudu jireen haddaad aaminsanta inaad ka khayr badan tahayna noo sheeg waan ku dhegaysanee wallaahi niyo wixii maxamedow maana arkin qof dadkiisa kaga baas badan farraqta aljamaaca ummaddii waa kala geysay ilahyaalkii waa ceebaysay annaga waan ceebownay dadku waxay ku sheekaysana carab saaxir baa ka soo baxay weyn niyahow waxaa weeyaan maxamedow haddii baahi ku hayso waxaan kaa dhigaynaa akhnaa rajulin fii quraysh waxaa weeye maal baan ku siinaynaa dumar haddaad rabto ikhtar aya nisaa'i quraysh toban baan kaa siinaynaa niyahow waxaa naga daa nebigu bikulli huduu wuxuu dhahay afaraqta ma dhammaysatay qaala nacam hal jawaab baa marka nebigu siiyey nebigu wuxuu dhahay kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun ilaa uu gaadhay fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wathamuud nebigu intaasuu ku akhriyey suuratu fusilat bilowgeeda ah codba waa sasay xasbuk xasbuk wax kale ma haysid miyaa nebigu wuxuu dhahay maya intaas la laabo codba waa soo laabtay qoraysh buu u imaaday waxay dhaheen maa waraaca maxaa haysaa wuxuu yidhi wax alla wixii war aad ku hadli lahaydeen horta ninkii waan dhahay muxuu kugu jawaabay dhaheen waxay dhaheen ma kugu jawaabay wuxuu yidhi qaala nacam laakiin hal xaba kuma fahmin hal eray baan ka fahmay buu yidhi andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wathamuud waxay dhaheen warweylak ninku carabigu kugula hadlay ma fahminin wuxuu dhahay wallaahi hal eray baan ka fahmay oo waa maxay oo assaaciqa intaas ayaan ka fahmay buu yidhi marka hunaa marka duruus baa ku jirta marka fawdaadkaas nabiga lagu dayay sal ly slam iyo nebigu suu ku wajahay ee rasuulkeennu ma gelinin macaarik jaanibiya oo anaa fadli badan iyo cabdimudalib baan ka fadli badanahay iyo aabbahay midna ma gelin nebigu sal slam waayo baawaa ku furmahaya nebigu ma gelinin dagaal ku saabsan waxyaalaha hadda loo soo bandhigay waan rabaa iyo ma rabo nebigu ma ka xanaaqin itihaamka shakhsiga ah iyo dacniga loo soo wajahay in maarata uu yahay nin mufariq liljamaaca ah basiid marka jawaab ma dhammaysatay haa baadilkii ma dhammaysa haa qabsa marka qur-aankii uu nebigu wuxuu u soo xulay aayaad xaasim ah oo cadcad weliba qoraysh taabanaysa oo qalbiga gaaraysa marka ilaa hadda waa cabsi ninkii la soo diray wadnuhu uu dilaacay marka waa darsi qofka daaciga ah in uu maarata dacwadiisa uu xambaarsan yahay inuu gudan karo si saxiixana u gudan karo qof kastana midda u munaasabkaa u kula hadlo dacwadiisana uusan ka gelinin mufaawado iyo tanaasulaad waxaa laga qaadan karaa qisadan dhibaatada iyo khudurada maalka iyo dumarka iyo jaaha iyo xilku ay ku leeyihiin dacwadii asxaabteeda in maaragtay dadka ducaadda ah ee loo samandhigi karo een maal iyo adduunyo iyo jaah iyo mansib arrintan waa arrin khatara een akhiiran ee nebiga waxaa laga bartay sal ly salam oo saxaabadu ka barteen dulqaadka iyo maaragtay sabirka iyo deganaanshaha een mahmaa cadowgaagu kugu xadgudbo oo dacdo ku xadgudbo inaad adoo maaragtay asaabta kugu degan tahay oo qalbigaagu u joogo aad wajahdo xataa takuuna liman yacbudu allaha fi lqadabi waridaa
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاتل halkan kuma joogsan iskudayadii gaaladii quraysh kula dagaalamaysay dacwada islaamka balse waxay marba marka xigta soo hindisayeen qorshe dhagaraysan oo hor leh waxaana xalqada soo socota ku eegi doonnaa gurmadkii iyo garab istaaggii ay quraysh ka raadsatay yahuudda si ay u samaystaan gaashaanbuur ay ku midaysan yihiin oo beegsanaysa burburinta nuurka tawxiidka ee ka hanqaaday magaalada maka
رضا الرحمن غايات مبتغاهم
waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo qodobo kala duwan aad ku dhegeysateen maanta waanaga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاري